waxaa jira kulamo ay iskugu yimaadeen garsoorka iyo hay-adaha kala duwan ee cadaaladda ku lugta leh haddii ay noqoto maxkamadaha xeer ilaalinta ciidamada booliiska dowladda hoose iyo gobolka banaadir wasaaradda amniga ilaa ra-iisul wasaaraha kulamadaasi waxaa lagu kala qaat waxaa la iskula gartay oo lagu gorfeeyey carqalad kasta oo ka taagan cadaaladda dhinac kastoo ay tahay waxaa la ysla sugay dhammaan caqabadaha hor taagan inay ummadda soomaaliyeed cadaalad hesho oo ay ka mid tahay sidii loo heli lahaa garsoor hufan oo madax bannaan oo ummadda soomaaliyeed cadaalad ugu adeega iyo sidii ay xukuumada garsoorka ka soo baxaa sida ugu fudud ee ugu macquulsan ee aan ummadda carqalad iyo dhib ahayn ay u fuli lahaayeen sidii loola dagaalami lahaa been abuurka iyo dokumentiyada ay dowladdu leedahay ee la been abuuro ee maxkamadaha iyo ummadda soomaaliyeed iyo shicibkana culayska iyo dhibaatada ku ah